أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegeystayaal qodobada warkada hornimo ugu doorka roon xubno ka kala socda dowladaha xabashada itoobiya iyo kooxda ridada soomaaliya ayaa gaaray dalka turkiga si loo dhammaystiro heshiiskii xabashada loogu saxiixayay qaadashada badda soomaaliya mas-uuliyiin ka tirsan dowladda silibiyadda maraykanka ayaa sheegay in boqolaal ka mid ah maleeshiyaadka baangaraafta danab ee isaga carareen saldhigyo ku yaala soomaaliya kadib markii ay soo wajahday dhaqaale xumi baahsan dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe mas-uuliyiin iyo culamaa u diin ayaa ka qayb galay munaasabada dowro diini ah loogu soo gebagabeynayay wulaadda degmooyinka wilaayaadka islaamiga ah maamulka islaamiga degmada tieglow ee wilaayada islaamiga bokool ayaa tartan qur-aan akhrisa u qabtay madaarista qur-aanka kariimka ee degmadaasi dowladda silbiyadda kenya ayaa sheegtay inay waddo qorshe ay ku heshiisiinayso xasan gurgurta iyo axmed madoobe oo bilihii lasoo dhaafay uu ka dhexeeyey khilaaf dagaal sababay haweenka ku dhaqan degmada jamaama ee wilaayada islaamiga jubbada hoose ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaas عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniin ah taariikhda hijiriguna ay tahay siddeed iyo tobanka bisha shacbaan kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warkada hornimo ugu door karoona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan xubno ka kala socday dowladaha xabashada itoobiya iyo kooxda ridada soomaaliya ayaa gaaray dalka turkiga si loo dhammaystiro heshiiskii xabashada loogu saxiixay qaadashada badda soomaaliya haddaba warbixinta warkan waxaa inoo haya walaalka cali aadan cabdulaahi cali yare magaalada ankara ee caasimada wadanka turkiga waxaa saacadihii lasoo dhaafay gaaray wafuud ka socota kooxda ridada soomaaliya iyo dowladda xabashada itoobiya dhinacyada ayaa ka wada hadlaya sidii loo dhammaystiri lahaa heshiiskii xaaraanta ahaa ee dabyaaqadii bishii diseembar dhacay ee dowladda itoobiya loogu saxiixay qaadashada badda soomaaliya murtad daa-uud awees oo ah wasiirka warfaafinta xukuumadda ridada ayaa war uu soo dhigay barta ekis waxa uu ku sheegay inay ka go-an tahay in ay heshiiskaasi dhammaystiraan ayna ixtiraam u muujiyaan dowladda nasaarada itoobiya ee ay u saxiixeen badda soomaaliya soomaaliya waxaa ka go-an xoojinta iskaashiga iyo dhismaha xiriirka diblomaasiyadeed ee ku dhisan isfaham iyo ixtiraam ayuu yidhi murtadkan shirkan ankara ka furmaya ayaa ku soo aadaya iyada oo shilay waddanka itoobiya ay ku kulmeen gaal abey axmed iyo murtad xasan garguurte oo ajendaha ay ka hadleen uu ahaa sidii loo rumeyn lahaa riyada xabashada dowladda ridada turkiga ayaa xil gaara dhankeeda iska saartay sidii itoobiyaanka u gaari lahaayeen xeebaha badda cas taasi ayaana keentay inay u hoggaansamaan madaxda murtadiinta ah cadaadiska kaga imaanaya xukuumadda ankara mahadsanida caliyare mas-uuliyiin ka tirsan dowladda silibiyadda maraykanka ayaa sheegay in boqolaal ka mid ah maleeshiyaadka baangaraafta danab ay isaga carareen saldhiga ku yaala soomaaliya kadib markii ay soo wajahday dhaqaale xumi baahsan tafaasiisha warkan waxaa haya walaalka cabdiqaadir maxamed rabaani tallaabadii ee xukuumadda cusub ee gaal donald trump ku hakisay dhammaan dhaqaalihii ay siin jirtay dalalka dibadda ah ayaa sheegay in ay saameyn ballaarani ku yeelatay mashruuca ashahadala dirirka ah ee loo yaqaano alxarbu cala alirhaab ama argagixisola dirirka wargeyska washington post ee ka soo baxa dalka maraykanka oo soo xiganaya mas-uuliyiin amerikaan ah ayaa waxa uu sheegay in tallaabada lagu hakiyey lacagihii maraykanku siin jiray dowladaha dawaaqiidda caalamka islaamka iyo kuwa gaalada afrikaanta ah uu hoos u dhigay dagaalka ka dhanka ah mujaahidiinta caalamka mas-uuliyiin amerikaan ah ayaa u sheegay wargeyska in barnaamijyada ka hortaga waxa loogu yeero argagixisada uu halis gelinayo waxa uu ugu yeeray amniga qaranka maraykanka isaga oo xusay in lacagaha la hakiyey ay khatar ku yihiin maraykanka xulufadiisa caalamiga ah saraakiil ameerikaan ah ayaa sidoo kale carabaabay in joojinta barnaamijyada kaalmada dibadda ee maraykanka ay si xun u saameyso la dagaalanka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee soomaaliya iyo xakameynta awoodda alqaacida ee mandiqada saaxilka galbeed ee afrika oo loola jeedo jamaacada nusratul islaam walmuslimiin xubno ka soo jeeda xisbiga dimuqraadiga oo hor boodayey xamlada ashahada la dirirka ah ee ka dhanka ah muslimiinta soomaaliya ayaa maamulka trump ugu baaqay in dib u eegis uu ku sameeyo go-aankii uu dhaqaalaha uga jartay kooxda riddada soomaaliya taasi oo taageerada shisheeye ku tirsan ku dhowaad labaatan sano oo xidhiir ah mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda dagaalka ee dowladda saliibiyadda ah maraykanka ayaa u sheegtay washington post in hakinta qarashaadka ay khatar gelisay boqolaal askari oo ameerikaan ah oo ku sugan soomaaliya sida uu hadalka u dhigay sarkaalkan ameerikaanka ah ayaa cadeymihiisa ku xoojiyey in afar boqol oo ka tirsan maleeshiyaadka baangarafta kooxda riddada ee uu maraykanku tababaray ay isaga tageen amaba ay isaga carareen saldhigga tababar ee uu maraykanku ku leeyahay koonfurta soomaaliya sababo la xiriira iyaga oo aan helin sahaydii ay maraykanka ka heli jireen oo la hakiyey sidoo kale shaqaale qandaraaslayaal ah oo isugu jira ajaanib iyo soomaali ayaa si deg deg ah uga baxay saldhigyada ciidamada maraykanka ee soomaaliya sababa la xiriira joojinta lacagihii ka imaan jiray dhanka washington gaal donald trump saacado kadib markii uu xilka la wareegay bishii hore waxa uu hakiyey barnaamijka taageerada dibadda ah muddo ku siman sagaashan maalmood wuxuuna saxiixay amar fulineed oo sheegayay lacagaha faraha badan ee ay dibadda ku bixiyaan uusan wax faa'iide ah u lahayn maraykanka kumanaan maleeshiyaad murtadiin soomaali ah oo maraykanku ku tababaray saldhigga belidoogle ayaa hadda meel cidlaha ku soo dhacay kadib markii ay waayeen dhaqaalihii ay ka heli jireen dowladdaasi silibeeda maraykanka mahadsanti rabani dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe gelinkii dambe ee shalay waxaay dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaad murtadiinta qaybka ah ku dhex mareen duleedka degmada balcad ee wilaayada shabeellada dhexe waxaana dagaaladaasi lagu jabiyey murtadiinta oo lagu gaarsiiyey khasaare xogan dagaallo maalmihii lasoo dhaafay duleedka balcad ka dhacay waxaa dhimashadii dhaawaca ku noqday ugu yaraan konton iyo sideed isugu jirta saraakiil iyo askar murtadiin ah mas-uuliyiin iyo culimaawoodiin ayaa ka qayb galay munaasabadda dowra diini ah loogu soo gebagabeynayay wilaadda degmooyinka wilaayaadka islaamiga ah cabdiwaab maxamed bukhaari ayaa warbixinta warkan haya munaasabadii gebagabada dufcaddii labaad ee dowladii saxaabigii jaliilka ahaa ee mucaawiya ibnu abi sufyaan radiallaahu canhu loona qabtay qaar ka mid ah wilaadda degmooyinka wilaayaadka islaamiga ah taas oo abaabulkeeda iyo hal abuurkeeda uu lahaa sheekh maxamed miro jaamac taqabbalahu allaah dadkii munaasabadda lagu soo marti qaaday ee kelimaadka ka jeediyey waxaa ka mid ahaa sheekh cabdiraxmaan firin oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah hadafkay xarakadu ka leedahay inay dowlo qabato wilaadana u qabato waxaa laga cararhayaa ama aan rabnaa inaanaan ku dhaboobin axaadiida nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaana allow saacadda qiyaam goormay dhace kaasuu nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam mas-uuliyadda iyo amarka iyo madaxtinimada iyo wilaadda dadaan ehelan haddii loo tiiriyo saacaddaasay dhici doontaa haddii marka wilaaddii tahyiil aan lagu samaynin oon aqoonta kor loo soo qaadin taas ayna qabsanaysa qiyaamadii baa taagan ka carar laga cararahayo yaa la rabaa inaynagu dhicin idaa usnida alamru ilaa kayri ahli waa hadaf culimmadii xafladdan sida heerka sare ah loo soo abaabulay ka hadlay waxaa ka mid ahaa sheekh jaamac cabdisalaan oo diiradda saaray ciwaan muhiim u ah qof kasta oo muslim ah kaas oo ah athabaat cala alxaq in xaqa lagu sugnaado xaqa oo lagu sugnaado ilahi wuxuuna leeyahay wain tasbiruu watattaquu laa yadurukum kaydum shay ah marka samirka waaba garano waa naqaani waxaan rabaa laba noqdo oo lagu helo tamkiinka iyo nasriga ama habaat cala alxaqi mid waaba la sheego waa sabirka midda labaadna waa alyaqiin alyaqiin yaqiintaan rabaa marka waxay dhn dul istaaga iyo meelaha ay gelayso oo sida gaarka ah sida gaarka ah in loo tarkiisiyo ay laga maarmaan tahay mas-uuliyiintii mujaahidiinta ee munaasabadii gabagabada dowradii loo soo xiray qaar ka mid ah wilaada degmooyinka wilaayaadka islaamiga ah waxaa ka mid ahaa waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish ikhwat alacisaa waxaan u fadhinaa ee, dowladii loogu magacdaray saxaabigii jaliilkaa mucaawiya bin abi sufyaan ee, qaybteedii labaad ayaa maanta u fadhinaa xafladii khatimka ahayd ilaahay yaa nooga mahad celinaynaa subxaana wa tacaala bacda dalika anigu waxaan rabay kelmadeyda insha allahu tacaala labadii aayadood ee hadda aan soo akrinayay ee aad garanaysaan aayadii hore culimmadu waxay dhahaan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu kula hadlayaa dadka wulaati lamriga ilaahay talada ugu dhibay ilaahayna wuxuu inagu farayaa oo dadkaas uu farayaa laba arrimood oo muhima ammaanada inay gutaan yaa ugu horreysa waxaa tihiin dad mas-uuliyiin ah oo gobolladii dalka wilaayaadka laga soo xulay wakhtina la geliyo wax la baray ammaanaadkii iyo mas-uuliyadda aad haysaan inaad gudataan yaan anaa walan idiin dardaarmayaa sida ilaahi subxaana wa tacaala inoo dardaarmay in allaha yaamurukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha talabaad ee ayadda ilaahay nagula hadlayo waxaa weeye waidaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadl ummadayaan maamulnaa waan kala xukunaa waxaana laga doonayaa marka insha allahu tacaala markaan wax kala xukumayno inaan ummadda u cadaalad samayno labada arrimoodna waa laba rukni oo adag oo ay ku taagan tahay eh, dowladnimadeenna ay ku taagan tahay ama islaamku uu ku taaganya weeye dowradan loo soo xiray qaar ka mid ah wilaada degmooyinka wilaayaadka islaamiga ah ayaa noqonaysa dufcaddii labaad ee sidan oo kale dowra loogu soo xiro taas oo ka dhigan in xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan xafiiska siyaasadda iyo wilaayaadka islaamiga ah uu markan diiradda saarayo tayeynta wilaada degmooyinka kuwaas oo ah mas-uuliyiinta rasmiga ah ee u dhexeeya bulshada iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab mahadsanid bukhaari maamulka islaamiga degmada tieglow ee wilaayada islaamiga bokool ayaa tartan qur-aan akhrisa u qabtay madaariista qur-aanka kariimka ee degmadaasi cabdiqani maxamed ayaa faahfaahinaya ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن ومن في الأرض إلا إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون waa musaabaqo heerkeedu sarreeyey islamarkaana dhex martay ku dhowaad boqol arday oo ka kala yimid madaarista qur-aanka kariimka ah deegaanka biyoley iyo tulooyinka hoos yimaada kadib munaasabad ka dhacday masjidka jaamic ah ee deegaankaasi tartanka oo socday muddo ku dhow isbuuc ayaa ardaydu waxay ku tartamayeen shan iyo tobanka jus tobanka jus iyo shanta jus ee qur-aanka kariimka waxaana ardaydii kaalimo hore gashay loo sameeyey abaalmarino lacageed oo dhiiragelin ah sheekh ibraahim cali oo ka mid ah culimaa udiinka wilaayada ayaa madasha kelimadan ka jeediyey kiikanta wayba lan fadhiya munaasaba ee qur-aanka ilaahay la kaweynayo subxaana wa tacaala kalaamka ilaahay la kaweynayo bantan lan fadhi macan weynayowjenime barashadiis iyo camaljay laka dhagamo qur-aanka oonaan lafdijay la barado macnaajay la barado oon laka dhagamo yaa weynayowje kamid ah taan haddantan fadhiyno oo tartanka laka tartamahayona waa weynayowka ilaahay kitaabje la weynayow subxaana wa tacaala marka kitaabkan ilaahay waa kitaab ilaahay nin dejiyey kitaab waybuu ahaa nuur ah kitaab bishaareen ah kitaab dadka hanuuniyow waddada toosan ilaahay ma ilahi subxaanaه wa tacaala ina hada alqur'aana yahdi lilatii hiya aqwam wayubashiru اlmu'miniina aladiina yacmaluuna الصaalixaati ana lahum ajra kabiira qur-aanka kan ah waba dadka hanuuniyey waddada toosanaanta badan iyo dadka hanuuniye ee wayna anbashaarayay dadka mu'miniinta ee camalka wanaagsan suubiyow inayo leyn ajar weynin badan leyn kitaabka marka lanka akhriyow ilaahay aroos qiimi kaley lanka ka dhagamow ilaahay aroos qiimi kaley intaasi kadib waxaa dhankooda kalimad la siiyey qaar ka mid ah waalidiinta waxayna u mahad celiyeen macalimiinta soo saaray ubadkooda ah iyo maamulka islaamiga ah salaanka bacda ilaahay a mahad iskule alxamdu lilaah uma alxamdu lilaah ilaahaga nicmadan hanu waafajiyey diintii laka tartamayo musaabaqadan laku suubiyayo ummadii degaankii dhoon han isla jehaysatay horta taas farxad wiin ah ilaahay ka mahadsan macallimiintii juhdigan biyeynayoon ardaydan sahan saarano arday umi e antoon hala mareynayoon juhdigan ha kubiyan yoona mahadsanyin way walyar la dardaarmay dadka anna afkajoo ka hadalahayo waalidiintii e runtii macallimiinta ardadan hoobah ku dadaalan waylan baahanyayoon inti idiku ku dadaalan ardayda inagu waalidka muraaqibeeyo fiiriyo hooy wal akhri ero waalidiintiyoona la socdan yeelan baahanyi ilaahay ka mahadsan kulunkun ilaahay ka mahadsan tuma bacdisha walaayadi macallimiintan ha ka dadaalay kulunkan hatana nin ka dadaaliya ka mahadsan tuma bacdisha waalidiinti ha dadaalan macallimiinti ha dadaalan ka mahadsan warka daqiiqad daqiiqad layla siiyaha ahaan waxaa dhowaan tartan noocan ah uu ka dhacay magaalada tiyeglow ee xarunta wilaayada bakool waxaana maalmaha soo aadan lagu wadaa inay tartamaan ardayda deegaano dhowr ah oo hoos yimaada degmada tiyeglow mahadsanid cabdiqani dowladdaasi libyad ee kenya ayaa sheegtay inay waddo qorshe ay ku dhexdhexaadinayso xasan gurguurta iyo axmed madoobey oo bilihii lasoo dhaafay uu ka dhexeeyey khilaaf dagaal sababay sida uu ku waramayo yaasir maxamed wasiirka deegaanka ee dowladda kenya aadan bare ducaale oo waraysi siiyey warbaahinta ayaa ka hadlay khilaafka u dhexeeya kooxda ridada soomaaliya iyo maamulka ridada ee jubbaland aadan bare ducaale ayaa shaaca ka qaaday in dowladda kenya ay waddo dadaallo ay ku dhexdhexaadinayso axmed madoobe iyo xasan gargurte taasoo uu sheegay in waawaantaasi meel fiican ay hadda u marayso wasiirka deegaanka kenya murtad aadan bare ducaale ayaa mar wax laga weydiiyey safarkii uu dhowaan kenya ku tegay axmed madoobe ku tilmaamay inuu qeyb ka ahaa heshiiska ay waddo dowladda kenya wuxuuna intaasi raaciyey in axmed madoobe ay iyagu u yeereen
arrinka jubbaland iyo soomaalida soomaaliya waa in lagu xaliyo arrin diblomatig waxay ka mid tahay diblomaasiga la wadi wadahadal buu ahaa diblomaasi diblomaasi uu ahaa madaxweyne xasan madaxweyne xasan madaxweyne xasan madaxweyne ruto madaxweynaha jubbaland imaatisi waxaan ku dii waxay kamid ahayd qayb kamid ahayd inay laga tashado arrinkaas sidii lagu xaliyo diplomatically welina hadda jaamid way front meesha warka u gaaro waa waan doontaa waan waan baa socotaa anaga waxaan ku dhahay mowqifka annaga aruusha lagu sheegay annaga waxaan ka dambaynaa dowladda federaalka ee soomaaliya dowladdaas ayaa yaan la simannahay muhiimadda anada waxaa weeyo inay nabadgelyada security-ga soomaaliya dadka soomaaliya u dhashay dadka ajnabiga ngos ka shaqeeyaan xuduudka annaga annakoo mid ah oo walaal ah oo dowladda federaalka ee dowladda kenya ay horseed u yihiin dowladaha federaalkana ay naga dambeeyaan inay nabadgelyada security-ga soomaaliya ee kenya la xaliyo hadalka ka soo yeeray aadan bare ducaale ayaa imaanaya xilli dowladda kenya kal hore lagu eedeeyey inay gacansaar dhow la yeelatay axmed madoobe oo ah madaxa maamulka riddada ee jubbaland kaasi oo mar waliba oo ay isqabtaan hoggaan kasta oo riddada ah oo yimaada garab taageera ka hela dowladda kenya arrintaani waxay sidoo kale kusoo beegmaysaa xilli dowladda riddada ee xasan garguurte ay ku fashilantay iskudayo isugu jira mid militari iyo mid siyaasadeed oo ay ku qaaday axmed madoobe oo si weyn uga soo horjeeda hadda qorshaha doorashooyinka ee xasan garguurte uu wato mahadsanid yaasir haweenka muslimaadka ku dhaqan degmada jamaame ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ay rabaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaasi mar kale warbixinta warkan waxaa haya cabdiqani maxamed haweenka muslimaadka ee wax ka barta maraakiista diiniga ah ee ka furan degmada jamaame ee wilaayada jubbada hoose ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira fuuramaha hore ee wilaayadaasi munaasabad ka dhacday degmadaasi ayna kasoo qaybgaleen marti sharaf kala duwan ayay haweenku ku wareejiyeen hadiyado qaali ah xilli bisha barakaysan ee ramadaan ay maalmo qura ka dhiman tahay waa kuwan haweenka muslimaadka oo sharaxaadka bixinaya hadiyadaha ay wareejiyeen iyagoona fariimo dhaxalgal ah hawada u mariyey geesyada mujaahidiinta ee cadowga allaah kula sabartamaya furmaha hore ee wilaayaadka islaamiga maanta waxaan halkan ku soo wareejinnay soddon iyo saddex loor oo buskud ah soddon kaartoon oo timir ah iyo kun iyo laba boqol oo doolsho ah waxaa kalaa u sii dheer boqol xaboo caagada daahaaran waxaa kalaa ku sii dheer kitaabka xisnul muslimka iyo xergihii lagu soo xirxiri lahay gaalada n halkan waxaan fariin ugu dirayaa murtadiinta waxaan leeyahay murtadiinyey diinta ilaahay waa ka ridoodeen laakiinse inshaa allah rag baa idin taagan murtadiinay waxaan idin leeyahay mactableedu gaalada haddaad macooda tihiin mindidaan qoortiinay saaran tahay murtadka dhiiggiisana inuu mawax yahay muranka ma taagno walaalaheena muslimiinta bay mugdiga ku mireen mujaahidiinay waxaan leeyahay murtadkaad aragtaan madaxa ka jira allah baa maciinaya annagoo gabdhaha muslimaadka ah oo ku nool maxaafadatul jamaama gobolka jubbada hoose oo maanta maxay tahay hadiyo kala nooca aan ku bixinayo jihaadka ilaahay baa ku mahadsan agooddaas annaga malihin allah raxmaanka ayaa noo qadaray ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu rabbi raxmaanka annaga aqbalo uu noo saaro miisaanka xasanaad oo kuwa istutus iyo riyaa ilaahay ka ilaaliya inuu naga dhigo waxaan leeyahay walaalaheenna mujaahidiinta ah oo nimcadan iyo barwaaqadan iyo bashbashkan oo dhiigooda iyo nafsadooda ay ku imaadaan waxaan leenahay jasaakumullaahu khayr annaguna gabdhihiinna baan nahay hooyooyinkiinna baan nahay insha allah waana ina garab taaganna haween iyo maalin sidaa iniga jundi juhda iniigu bixin leen ayaan ku fikiraynaa insha allaahu gabdhahan dhaaminkaan bixiyey oo lagu dhalaalaayo dhalantaada yaaysan naga noqonin ishay dhammaanaayo gaalada dharbaxshay u tahay iyo dhiil colaadeede dhabada jihaadkana hadduu dheelinoo yahaye waa inaan dhexda dhuujisannoo dheefta bixinaaye haddii aanu nahay gabdhaha ku nool wilaayooyinka islaamiga ah ee xarakada maamusho kuna maamusho kitaabka iyo sunnada rasuulka salallahu calahi wasalam waxaan idinla garab taaganahay hiil iyo hoo intaba mujaahidiinta geesiyaalka ah ee ka dagaalamaya bariga afrika waxaan leeyahay sii wada jihaadkiina aad kula xisaabtamaysaan cadowga horarka ku ah diinta islaamka iskuna soo bahaysta inay baabi'iyaan diinta iyo dadka ehelku ah diinta raba inay dumiyaan nuurka ilaahey waxaan kaloo leeyahay mujaahidiinta sii socda waddadan ku sii socda sabra kuna sawartama cadowga sugnaada alla ayaa maciina ah waana mowlihiina alle alla waa u gargaaraa mu'miniinta meel kastoo ay joogaan haweenka muslimaadka ee ku dhaqan wilaayada jubbada hoose ayaa sanad weliba hadayaad caynkan ah ku wareejaya ciidamada mujaahidiinta waana mid ka mid ah kaalimaha haweenka muslimaadka kaga aadan la dagaalanka cadowga saliibiga ah iyo murtadiinta ah mahadsanid cabdiqaani walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waanaga intaas waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo mudala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu